haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo inoo soo diyaariyey jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa dhacdooyinka ugu waaweynaan toddobaadkii aynu kasoo gudbina soomaaliya ka dhacay ka mid ahaa wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda ee soomaaliya ayaa sheegtay inay baarayso kalluun tiro badan oo toddobaadkan ku soo caariyey qaybo ka mid ah xeebaha muqdisho agaasimaha guud ee wasaaraddaasi injineer maxamuud sheekh cabdulaahi ayaa v o a u sheegay in kalluunka soo caariyey uu hal nuuc yahay taasina ay sharaxaad ka bixin karto inaan la sumayn kalluunka balse baaritaanno ay wadaan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa falanqayn ku aadan kalluunkani sababta keentay in tiro intaa leeg oo aada u fara badan ay soo caariyaan iyagoo dhintay iyo waxa loo malayn karayo in ay ka dambayso arrintaasi safiirka turkiga ee soomaaliya mohamed yilmaz ayaa toddobaadkan v o a u sheegay in kasokoo weerarkii maalintii sabtidii ka dhacay magaalada muqdisho ay ku dhinteen laba muwaadin oo turkiya ay dowladdiisuna hadda sii wadi doonto taageerada ay siiso soomaaliya waraysi uu siiyey v o a ayuu yilmaas ku sheegay in ajenda aan ka hayn mid bini aadinimo iyo in soomaaliya ku istaagto lugaheeda aysan turkigu ka lahayn soomaaliya
waxa uu yidhi waan maqalay waana akhriyay hadalkaasi maalmaha soo socda ayaan sawir cad ka heli doonaa cidda bartilmaameedku ahaa mas-uuliyiinta soomaaliya ayaa dhacdadaasi ka shaqaynaya waxaan qiyaasayaa inay ka gun gaari doonaan fikrad fiican ayaan markaas ka haysan doonaa bartilmaameedka laakiin buu yidhi annagu waxaannu halkan u joognaa inaannu wax u qabanno soomaalida shirkaduhuna waxay u shaqaynayaan walaalaheenna soomaaliyeed sidii loo kobcin lahaa kaabayaasha dhaqaalaha hawsheennuna waxay ahayd ayuu yidhi mid bani aadminimo tan iyo sannadkii labada kun iyo koob iyo tobanka sidaasi darteed aad baan uga xunnahay ayuu yidhi in soomaalida iyo turkida loo waxyeeleeyo dadaalkaasi dhowr bilood ka hor injineer turki ah ayaa lagu weeraray ayuu yidhi magaalada muqdisho laguna dilay waxaan la kulannay ayuu yidhi weeraradan oo kale laakiin dadaalkeennu ilaa labada kun iyo koob iyo tobankii waxau ahaa mid bani aadminimo iyo in soomaalida laga caawiyo inay lugahooda ku istaagaan iyo in soomaaliya dib loo soo celiyo dadka soomaaliyeedna way og yihiin ujeedkeenna ayuu yidhi ambasadeer mehmed yilmas
waxa uu ahaa mehmed yilmaz safiirka turkiga ee soomaaliya oo toddobaadkan v o a la hadlay xaaladda magaalada dhuusamareeb oo fadhiyo lagu dhisayo maamulka galmudug ay ka socdeen ayaa toddobaadkan la sheegay in kulan uu dhex maray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo madaxda ahlusunna waljamaaca warar soo baxay ayaa sheegaya in labaatan xubnood oo ahlusunna waljamaaca qoonda ahaan loo siiyey in xildhibaanada baarlamaanka galmudug yeelan doono ay soo xushaan ay toddobaadkan laga aqbalay soo xulistoodii islamar ahaantaasina lasii gudageli doono dhisidda maamulka galmudug aynu ku soo laabano dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad horedhaca barnaamijka aad ku maqasheen toddobaadkan waxaa xeebaha magaalada muqdisho qaarkood ka soo caariyey kalluun aad fara badan oo dhintay iyadoo warar soo baxay ay sheegayaan in kalluunkaasi la sumeeyey hase yeeshee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda soomaaliya ayaa sheegtay in kalluunka aan la sumayn balse ay baarayaan sababta ka dambaysay in uu kalluunkaasi dibadda uu u soo baxo injineer cabduruus axmed xasan oo ah khabiir dhinaca kalluumaysiga iyo arrimaha badda muddo dheerna ka soo shaqeeyey arrimahaasi ayaan qadka telefoonka ee dalka hindiya isagoo jooga kula xiriiray waxaana weydiiyey kalluunkan soo caariyey iyo waxyaabaha lagu fasiri karayo waxaana uu ku jawaabay waa dhacdaan noocyasaan oo kalea inay soo baxaan ama qayb kamida kalluunka hadda midkan soo baxay kalluunkaoo dhan maahan waa qayb kamida kalluunka oo magaciisa la sardin afka soomaalina waxaa lagu yidhahdaa cayd cayd cayd baa lagu yidhahdaa af soomaaliga waa kalluun yar yar oo loo isticmaalo badana in kalluumyada kale lagu dago wayna dhacdaa in marka qaarkeed uu ka soo baxo biyaha sababa sababaha soo socda daraaddeed sababta koowaad waxaa dhici karta wax la yidhaahdo astrophysical wax la yidhaahdo oo biyaha ay ku yaraadaan oxygenka iyo halgeinaha oo bata waa geedo ubaxyo wato oo janalada hoostooda ku yaallo oo markay bataan daadiyaan dheecaano daadiyaan oxygenka malayda uu qaadan lahaan hawada uu qaadan lahaana uu asaga daboolo marka uu nas kasoo jiriyo inuu banaanka usoo baxo isagoo maaragta naqaska ku dhagaayo waa qayb kamida oo culumta dadka bartay ay kaay ka qoraan maaragtay in noocaas ay usoo baxaan mararka qaarkood mararka kalena waxaa jiro noocyo si kale ay kusoo baxaanoo noocyo asaga u dhow laakiin asaga aan ahayn oo ka waaweyn ayaa beegsado oo raacda soo eryado markaasuu badda kasoo saara marka markaasuu banaanka ku dhintaa waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxaa dhici karto in hawada ay isbedesho ujawigu kululaado oo iyadana sidoo kale naqadka uu ku dhago oo markaas uu asaguna meesha uu hayn waayo kasoo baxo taasina waxa waaye dadka culumta bartay saasa iyagana ufasiraan waa tahay inay noocaas ay ay dhacdo marka waxa maanta waxaa jira marka Mhm.
oo oo cilmiga hadda maanta jira la isku dhigaya waxa waaye wax la yidhaahdo maaragtay marine pollution ama ocean pollution ayaa adduunka ku batay oo plastic ah oo Mhm.
lagu daadiyo maraakiib ku daadiyaan dadka ku daadiyaan asaga laftirkiisana waxay kuwaasna waxay cayaaraan door door aada muhiim u ah oo noolaha badda ku jira oo dhan dhaawaco oo maaragtay la arkaba iyagoo dhadhintay banaanka soo baxaan weliba Way.
kuwa haddan waa yaryar yihiin kuwa oo noocyo kale oo waaweyn ayaa maaragtay sida dolfiino oo kale ayay ayuu khatar geliyaan mara iyo tartarka oo kale iyo oo Waa tahay.
wadan maskax dhacnay saas oo u geliyaan mara injineer cabdiruus waxaa la isweydiin karaa marka maxaa haddayba sidaa tahay kalluunkan keliya ku koobay in ay eh, dhintaan oo ka- kadibna ay soo caariyaan haddii dhibaatadaasi ay jirto miyaanay ahayn in noolaha kale ee badda ku jira ay dhibaato taa la mid ah ay la qabaan mise kuwan way u nugul yihiin taasaa keenayso waa maaqunta su-aal fiican waaye oo uma baahan dadka in maaragtay wax lo- looga sheego oo oo la ogeysiiyo horta marka hore wuxuu wuxuu u baahnaaday sida saxda ah in uu conditionska dabaylaha isbedelaya iyo howlaha badda ka socda in lala socdo Eh, annagana waa la socotaa soomaaliya oo aad just recovering from thirty wo- so- soddon sano oo dagaal oo dhibaata iyo barakac ayaan kasoo dulkacona oo weli hadda aan weli cagahayna ku taagnayn marka hay-adad fara badan oo la rado howlahan inay shuqul ku leeyihiin waa naga maqan yihiin weli oo hadda wasaaradda kalluunka oo dhan ma kabargarayn karto all area oo maaragtay ama ama ku saabsan kalluunka kasoo tag kan uu awood yaryahay waana ka yaryahay iyaga waana nooca nooca ugu ugu yaryar oo la yidhaahdo sardiinaha oo dadka inta badan soomaalidu waxay u isticmaalaan inay kalluun kale ku daraan adduun xataa meel qarka waa looga isticmaala meelaha kalena adduunyada waxaa loo isticmaalaa wax la yidhahdo fish meal in inta lasoo aruuriyo la qalajiyo la shiido markaas beeraha iyo waxaas lagu waxaysto asaga badanaa maba ahanba option oo consumer ay u baahan yihiin aada ugu baahan yihiin maaha kalluumada kale way isdifaaci karaan marka waxyaalaha noocaas waa iska difaaci karaan awoodda ay leeyihiin oo oxygenka ku qaadanayana xoog badan hadda cunug yar oo laba saddex bilood jir iyo mid sideed sano jiro isku oxygen maan awoodda ay ku wada qaadan karaan isu simac kalluunkuna waa noolaha badda wuxuu ka mid yahay way way tiro badan yihiin wayna kala gedisan yihin wayna kala awood badan yihin marka waxaa keenaya inay banaanka usoo baxaan ay dhintaan nooca intaas la eg laba wal xataa la keenta tan koobaad ma jirto ay dadka dhan u haystaan waa la sumeeyey taa ma jirto mana lahayo wax evidence utan kusha wax evidence lama hayo Mhm.
haddii sun jirto kuwa kalaa dhiman lahayo way soo bixi lahayo meeshan laba macno waa ayda in uu kalluun soo beegsaday oo asaga ma- oo xifaal ka dhexeeya jiro oo cuno kalluunkaas marku arko uu ka carraa marka waa cunaa Mhm.
ama oxygenkii meeshii uu ku noolaaya oxygenkii ku yaraaday waxaa ka dhacay wax la yidhahdo maarata nutritionka ninkan ku badanaya geedaha iyo ku badanaya maarata wuxuu noqonaya markaas meesha inuu ka waayo oxygenka isagoo u baahnaa marka waa inuu marka uu ka cararaa waa mid midda ugu sahlan marka oo iyadana ma hadda ka hor annaga aan aragnay Mm.
waagii dawladii dhexe aan aragnay ilaa weliba kaas waxaa la arka dhul weyn oo faram koobsaasta iyo cirigaada dhulka inta udhexeeya badxeeba oo weyn hadda ka hor waxaa lagu arkay in ay noocyo badan oo kalluuna ay soo baxeen Waay.
laakiin markii daraasaad baan haysanay awoodaan haysana marka la baarana inta badan waxay noqdaan maaragtay in oo ama kalluumo kale soo eryadeen ama waxaan ku rabaa oxygenka ay ku yaraadeen meesha ka soo baxeen laakiin wax hadda sun ah oo meeshaas lagu shugay wax caddayn karaa mala kaasi waxa uu ahaa injineer cabdiruus axmed xasan oo ah khabiir dhinaca kalluumaysiga iyo badda islamar ahaantaasina muddo dheer la soo shaqeeyey wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti inoogu ahaa intaas ayaan barnaamijka kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo